Midda labaad walaalayaal arrin waxaa jira dadkeena madaxda in badan ay ka hadlaan oo laakiin waxba aan ka suuragelin baahideeda iyo dhibkeedana aad uga taagan yahay gobolka waqooyi bari waa arrinta ku saabsan ma aragtay baasaboorada khaasatan dadka waxujeyda ee xajka aadaya ee baasaboorada raadsanayeen ee mar walba nairobi soo aaday oo qabowga iyo dhaxanta ku dhici waxay u aadayeenna wax yar oo fudud u yahay arrinta beryahan dambe loo imaado nairobi ee loo soo raadsado baasaboorka waa sawirka iyo faraha la iska qaaday wixii kale wuxuu noqday system dowladeed oo nidaam kale online baa lagu buuxini marka hore la dalbayo markii xagga imtixaankiina system kalaa la iskaga qaadaa marka nairobi wixii loo soo aaday wuxuu noqday farihii oo la iska qaaday iyo sawirkii arrintaasna xafiiska gaaris uu u qumi karaa xafiiska asaga wuxuu u shaqaynaya northeastern oo dhan wajeer mandera ilaa gaaris ilaa macal tuulooyinkooda u shaqaynaya xafiiska in la shaqageliyo baasaboorada haddii raba ha lagu wada soo dabciyo nairobi sida hadda kisumu iyo nakuru iyo embu iyo mombasi iyo kulli ay yihiin ee baasaboorada waxaa lagu dabciyaa nairobi baa lagu soo dabciyaa baasaboorada oo lasoo hagaajiyo unbaa la keeni gaaris oo meesha dadkii lahaa ay ka qaadanayeen ama hudhuma bay ka qaadanayeenba marka sidaas oo kale in laga sameeyo annagana gaaris la sameeyo oo xafiiskaa la furo ayaan u baahanahay marar badan arrintaa waa la sheegay laakiin waa la furina waa la yidhi wax ka meel maran male xafiiska markii la xirayo xafiisyo fara badan oo kaleo wadankaa lala xiray xafiisyadii kaleo dhan waa la furay asiga kelibaa xiran sababta uu xiran yana ma kasayno walaalayaal waxaan rabnaa khaasatan madaxdan gobolka waqooyi bari khaas ahaan haddana kuwa gaaris dhammaan inay ka wada shaqeeyaan sidii xafiiska asaga loo furi lahaa oo ummadda gobolka waqooyi bari waa u khidman lahay dhammaan ahaan xaj iyo keyrkiiba arrintaa wax fara badan bay u fudeyn lahayd dadka u tasiilin lahayd arrintaasan codsigaas ayaan daba dhigaya arrintan hadda la sheegay arrintaasaana aad ooga daran marar badanna laga hadlay lagana qayliyey waxbana aan ka meel marin marka kheyr allahayna siiye arrintaa ha la dedejiyo siriasna ha loo qaato kheyr badan baan ini rajo waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu